dhinaca kalena waxaa noo suuro gashay in aan dadka laga saaray magaalada laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliyiinta somalilan aan dhinacooda ka wareysano wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga waramay mowqifka dowladda soomaaliya magaalada laascaanood waxaa ka dhacay arrin ugub ah dadka soomaaliyeed ee geeska africa ku nool xaqiiqdii maaragta aad ula fajaceen ka baxsan dhaqanka islaamka keena soomaaliyeed iyo midka dawliga ahba taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata ah soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoonan loo digin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaasaad uga tegaysaan iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heybsooco si gaara oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano soomaaliyeed ah haddana aanan loo digin habeen madow guryahoodii lagala baxay dukaanadoodii lagala baxay hantidoodii albaabada u furan yihiin laga kaxeeyey waxayna u noqotay wax dee maaragta cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda soomaaliyeed lagu haynin waana fal aad u fool xun oo ay ku kaceen maamulka somalilan waan gartay wasiir laakiin somalilan waxay sheegtay inay sababo amni aawadeed tallaabadan u qaaday kolle iyagaana xogogaal ah oo deegaankii ku sugan marka laga soo tago dadkaasi maatadae tilmaantay in la raro inay qaadaan tallaabooyin ay amniga ku sugayaan maxaa ku jaban walaalow horta isku amni ma nihin baan u malaynayaa amniga waxaa jiro qaab loo sugo oo adduunka meel walba oo la joogo haween iyo caruur iyo dad ganacsata dad ganacsata oo meel jooga aniga amniga laga sugaayo ma aqaan oo labaatan iyo shan sano ku noolaa canug meeshaa ku dhashay oo labaatan iyo shan sano ku gaaro oo ilmo kusii dhalay haween ganacsanaysay muddo labaatan iyo shan sana oo deegaanka iyo dadkaba ka mid noqotay iyo dee maaragta ganacsato la yaqaan oo hebel hebel la yidhaahdo oo kumnaan ah oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in la yidhaahdo arrin amni baan u sugaynaa anigoo waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye wax ka jiraahna ma jiraan sababtoo ah amniga meelo badanaa dal adduunka laga sugaa dadna sidaan oo kale le looma heebsooco dhaqanka adduunyada hadda jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga og yahay muddo dhow waxa maanta halkaa ka dhacay ma aysan dhicin haddaynan ugu dambeynin dhibaatadii yahuudda loo geysan jiray meeshaanna waxaa ka socdo wax aad u fool xun haweenkii jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya anaga amni ka sugaynay aniga ilama ahan arrin saxan
waan garta wasiir mas-uuliyiin kala duwana somalilan oo wasiirro iyo xildhibaano iyo weliba ciidamadaba isugu jiraa maanta waxay ka hadleen magaalada laasacaanood dabcanna waxay ka jawaabayeen hadalladii kala duwanaaye ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sheegeen gaar ahaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa sida hadalkaa u dhigeena in deegaanadii xamariya weliba meelo kale oo ay xuseen oo soomaaliya ka mid ah in uu gaari kari laayahay balse uu amniga laasacaanood ka hadlayo ma u muuqataa marka maatida laga yimaado iyo weliba culayska ku yimi in ka dowlad federaal ahaan aad amnigii laasacaanood siyaasadaynaysaan saseed u aragtaan hadalkaa somalilan ka soo baxee dambe amniga laascaanood horta waxaa siyaasadeeyey waa somalilan ee ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ma ahan ra-isul wasaaraha ummaddan soomaaliyeed uu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaataynaayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waaye waa mas-uuliyadda wuxuu u haayo haddayba cid siyaasadeynaysa ay jirto amniga laascaanood iyo shacabka laascaanood iyo dadka deegaanka ahlul khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas labaatan iyo shan sano isla noolaayeen ceeshow milaxa wada ahaayeen haddiiba ay jirto cid siyaasadaynayso waa somalilan waxaanu kula talinaynaa inay ficilada noocaas oo kalea cid ay u adeegayaan ma lahan magac soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteenii bay ceeb ku tahay dhaqankeenii bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meeshaas shan milyan lacag ka badan oo deegaanadaas ku maalgeliyey oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida kulena inaysan dhibaataynin hantidoodiina ay maaragta meel u sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashkaas shaksi iyo laba iyo saddex oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaksiyaad wax dhibaataynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka iyagaa dhinacaas ka siyaasadeeyey ee annaga maaha waan garta wasiir saynu ka warqabno gobolka iyo weliba deegaano badan oo dunida ah waxaa ka dhaca meelo kala duwan falaal argagixiso somaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xogtooda idinka helaan ma waxaa jira iskaashi hore oo idinka dhexeeyo hadda joogsaday amaba xidhiidh ay idinla soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xogta horta arrinkaas hay-adaha amniga u shaqa leh oo maaragta inay ka jawaabaan ama ay wax ka yidhaahdaan leh laakiin somaliland iyo soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda soomaaliyeed haddaan nahay qof yacni amni maba siyaasadeen kara sababtoo annaga dhanaa nagu xiray hadday dhib gaaraayo dowladda maxaa la dhihi jiray maamulka somaliland oo kale oo ay og tahay maxaa la dhihi jiray hay-adaheena amniga way la wadaagayaan wax ka celinayo hadda aniga asbaab ah hadda inay jirto inay somaliland dhibaatowdo ama maamulka somaliland iyo shacabka somaliland wax gaaraan qof soomaaliyeed oo rabo mas-uula ma jiro ani waxay ila tahay meeshaas somaliland hadday meeshaas ay ka raadinayso wax un maaragta siyaasada kama jirto dadkan soomaaliyeed oo koonfur dega iyo dadka waqooyi joogana kalama maarmaan hadday isla nool yihiin wayna isla noolaan doonaan laakiin inta yaroo hadda xukunka ay haayaan oo maamulka ay haayaan aysan dadkan isku dhex dhibaatayn oo dad kala gelin maaragta aysan ka shaqaynin waxaynan iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin
kaasi waxa u ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur